kuwa alaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahanoo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waa qaybtii labaad ee doodii la xidhiirtay biyo-xireenka etoobiya ee la dhammaystirayo laba sano uun kadib siduu u saameyn karaa xiriirka iyo dhaqaalaha gobolka geeska afrika waxaa ila falaqaynaya martida kale ah axmed maxamuud oo ah bara jaamacadeed maxamuud cali oo wax ka qora xiriirka geeska afrika iyo maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaalayahan daraaseeya arrimaha gobolka farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiyo nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag nail waa webiga ugu dheer qaaladan afrika waxa uu muddo sannadooyin ah xudun u yahay muran biyoodka u dhexeeya dowladaha uu maro waxaase khilaafka ugu weyn uu u dhexeeya dowladaha masar iyo ethoobiya oo shucuubtooda badi ay ku tiirsan yihiin biyaha webigaasi waxa uu soo jiitamaba isagoo aanan xal laga gaarin murankaasi ayuu sii xoogaystay labadii kun iyo koob iyo tobankii markaas oo ethoobiya ay shaacisay hindisaha ah in ay dhisayso biyo xireen ay sheegtay in ay ka dhalinayso koronto si shacabkeeda ay u helaan tamar ku filan dhaqaalahana loo kobciyo kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ka digaya in murankaasi horseeda colaad dhex marta labadan dowladood ee ugu tunka weyn qaaradan afrika taasi oo saameyn aanan la mahdin ay ka dhexli karto qaaradda guud ahaan inkastoo digniinadaasi ay jiraan haddana dowladda ethoobiya waxa ay bilowday buuxinta biyo-xireenkan kaas oo ay qorsheynayso in howshiisa la dhammaystiro laba sano uun kadib sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka haddaba muxuu ku kordhin karaa dhaqaalaha gobolka iyo kan ethoobiya mushkilado dhaqaale oo wada gaara dalalka geeska afrika ma horseedi karaa marka la eego biyo-xireenkan gacan ma ka geysan karaa yareynta tahriibayaasha ethoobiyaanka ah ee kusoo qulqulo dalka weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelinaynaa doodan oo ah qeybtii labaad oo ay ila falaqeynayaan axmed maxamuud oo ah bara jaamacadeed maxamuud cali oo wax ka qora xiriirka geeska afrika iyo maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaalayahan daraaseeya arrimaha gobolka qaybta labaad ee dooda ayaan ku bilaabay waxa la filan karo marka la dhammaystiro biyo-xireenkan si gaara laga filan karo dhanka dhaqaalaha maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaalayahan daraaseeya arrimaha gobolka ayaana warcelinta ku horumaraya
waa mahadsan tahay mar labaad sacdiyo dhaqaalaha etoobiya wuxuu ku socday dardar aada u ballaaran gobociisa sanadihii tobankii sano ugu dambeysay intaysan mushkiladahan yar aysan ka dhicin wadanka two digit wax la dhaho ama boqolkiiba toban wax ka badan ayuu kordhayay marka
dhinaca beerahana aaday maaragtay diiradda u saareen marka saameyn ballaaran ayay ku yeelanaysaa dhaqaalaha waddanka waxaa kasoo galayo maaragtay ballaaran ayay ka helayaan sidaas oo kale beerashada wadankana way sii wanaagsananaysaa ethoobia sanadadii ugu dambeeyey waxay diiradda saaraysay wax la dhaho maaragtay warshadeynta saan labada socono shiineeska sidii sidii laga soo bilaabay ilaa sagaasameeyadii ilaa qarnigan cusub maaragtay kow iyo labaatanka wadamada galbeedka shiinaha ay aadi jireen oo waxay kusoo sameyn jireen warshadeynta sida iphoneka iyo qalabada kala duwan dhammaantood shiinaha ayaa laga soo sameyn jiray sababtuna waxay ahayd shaqaalaha waddankaasi ayaa maaragtay aad maaragtay qiimihiisa ugu jabnaa laakiin horumar dhaqaale markay ku talaabsatay shiinaha dhaqaalaheeda uu aada u kobacay ay noqotay waddanka labaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan sarena u kacay dakliga qofka shiineeska ah lacagta uu ku shaqeeyo marka shaqooyinkii yaryaraa ama warshadeyntii waddanka way maaragtay hoosay u dhacday oo waxay u jeesteen dhanka technolojiyada iyo sophisticated technology technologieska ayay u jeesteen marka warshadeyntii iyo waxaa loo soo wareejiyey wadamada haddana shaqaalahooda uu maaragtay rakiiska yahay sida vietnam iyo africa camal marka africa waxay aada uga doorteen waddanka ethoobia waxayna ka dhisteen warshado fara badan oo ka shaqaaleysiiyeen dad fara badan oo ethoobiyan ah marka dhaqaalaha ethoobiana aada u kobcay marka taas marka waxay keenaysaa warshadihii waxay u baahanayaan korontooyin fara badan waxaa kaloo jira mashaariic waaweyn oo ethoobiya ku howlaneyd oo ah in sare loo qaado wax soo saarka beeraha si loo helo maaragtay ingots ama mudkilaadka oo maaragtay warshadeynta marka warshadaha waxay u baahan yihin wax la geliyo marka warshadihii waxa la gelin lahaa waxaa laga soo saaraya beeraha marka mashruucaas weyn ay ayada ku tallaabsatayna wuxuu maaragtay qayb weyn uu ka yahay maaragtay mashaariicda ay wado intaas dhammaantood waxay u baahanaysaa koronto fara badan iyo maaragtay shaqo fara badan oo beeraha ku saabsan haddaan usoo noqono sadanahda muxuu yahay cabirka uu qaadanayna muxuu yahay sadanahda waxaa waaye wuxuu ku yaala horta xuduudda maaragtay ethoobia iyo sudan ka dhexeyso diriirkiisana wuxuu gaaraya boqol afartan iyo shan ayuu gaaraya oo mitir ayuu gaaraya marka wuxuuna qaadanaya inka in la eg toddobaatan iyo afar bilyan oo mitir square ah oo biyo ayuu qaadanaya biyo aad u fara badan waaye sanadkii hadda masar waxay heshaa konton iyo shan bilyan mitir cuyub ayay ka heshaa sad sad maaragtay sadanahda marka mushkilada ugu weyn ay masar ay ku qabto waxaa waaye buuxinta sadanahda mushkilada ugu weyn ay ka qabto dadejinta buuxintiisa marka maadaama uu qaadanayo toddobaatan iyo afar hadda waxaa laga sanadkii lasoo dhaafay julaay buuxinteeda ay bilaabeen ilaa shan bilyan oo mitir mukaacab ay buuxiyeen marka sanadkan waxay rabaan intaas in ka badan inay buuxiyaan marka haddii ay dedejiyaan ethoobia masar waxay aaminsan tahay in saameyn deg deg ay ka dhalanayso saameyntaasna waxaa lagu arkay ba sudan markii la bilaabay in la buuxiyo maaragtay sadanahda biyihii webiga way go-een marka gaajo fara badan hal isbuuc gudaheeda maaragtay biyo ma arkin reer sudan marka waxaa dhacday biila-aan fara badan ayaa dhacday marka buuxintaas deg deg ah sida hadda aa sheegtay daraasaadka qaarna waxay sheegayaan in lix sano gudaheeda lagu buuxinayo daraasaadka intaas sheegaya marka haddaan fiirino waxay noqonaysaa sanadkiiba in ka badan toban ama labaatan milyaar ama bilyan mitir mukacab in la buuxiy mushkilada ugu weyn ee wadamada africa ay qabaan khaasatan ba wadamada east africa ama geeska africa waxaa waaye korontada sida maaragtay world bankiga uu sheego maaragtay gaad aad u balaaran ayaa jiro marka horumarkana casrigan wuxuu ku xiran yahay wax walba korontada koronto la-aanna waxba ma shaqeynayaan marka ujeedada ugu weyn ay ethoobia ka leedahay waa korontadaas inay ka dhaliso marka waxay leedahay marka waxaa kaloo jiro qorsho weyn oo africa dhexdeeda ah oo maaragtay lagu maaragtay bulaalinayo ama lagu kordinayo ganacsiga udhexeeya africada gudaheeda hadda waxaa la sheega in ka yar laba iyo toban boqolkiiba in ganacsiga africa dhexdeeda uu yahay mid oo ka dhexeeya wadamada africa laakiin ganacsiga ugu badan wadan walba wuxuu laleeyahay wadamo dibadda ayuu laleeyahay marka qorshahaas weyn oo ah ita ganacsiga laiskugu xiraayo taasna inay uga faa'iidaysatay rabta oo markii oo maaragtay koronto fara badan aysan soo taabshirinta ay shaqeyso in maaragtay wadamada kale ee africa ay u dhoofiso maaragtay kana hesho maaragtay maaragtay productska ay u baahan tahay sida horey loo soo sheegay ustaadka sida horey u tibaaxay arrintan keliya ethiopia kumeeka laakiin waxaa la sheegaya wadamo dibadda ah ama maaragtay sida israa'iil ha ahaato ama wadamada khaliijka qaar ha ahaadaan inay maalgashi ballaaran ay ku sameeyeen sababtoo ah biixireenkan waxaa ku baxay lacag ka badan shan bilyan oo dollar ethoobiyana intaas lacagta maaragtay inay ku bixiso shaksi ahaanteeda ma rabto marka wadamo fara badan waxaa jira oo maaragtay ku taageeray oo maalgashtay biixireenkaasi wadamadaasna ujeedo waxay kala yihiin ha ahaadan ujeedo oo siyaasadeed ama ujeedo amni ah sida israa'iil oo masar maaragtay mar walba ka dhexeeyo khilaaf biyaha iyo khilaafaad kale ka dhexeeyo inay cadaadis ku saarto masar ay rabto iyo ujeedo kale oo dhaqaale ha ahaadan sida wadama wadamada khaliijka qaar marka sada mahdaga wuxuu leeyahay jawaaniidkaas aadka u fara badan laakiin ujeedadiisa ama muhiimadiisa ugu hooseysa waxawaaye ugu muhiimsan waxawaaye in koronto zaa-ida loo soo saaro wadamada africa oo inta badan koronto aan haysan khaasatan baadiyaha iyo magaalooyinka iyo warshadaha iyo qeybaha kala duwan ee dhaqaalaha dhammaantood koronto aan haysan in koronto loogu sameeyo taasna waxaa ku taageeraya wadamo fara badan oo ay kamid yihiin ururo fara badan oo caalami ah sida world bank iyo wadamada galbeedka inteeda fara badan marka ujeedadaasa ugu muhiimsan fadimacla
faa-iidada aan ka heli karno innaga bulsho ahaan soomaalideena ama ha noqoto tan ethoobiya la nool oo ku nidaamka ah ama ha noqoto midda kenya ku darsan ama soomaalideenan kale si guudba soomaalida geeska africa degta maxaa faa-iido ugu jira biyo xireenkaasi ustaad maxamuud cali aan markaan siinaya
ustaadku waa mahadsan yahay jawaabta qaabka u bixiyey oo kooban waxa weeye soomaaliya waa wadan baaxadiisa aada u weyn tahay oo wax badan oo dalaga uu kasoo goy karo waxaa jira wadeeni oo khayraadkii ka buuxo dhulkeeni waa dhul diin oo shidaalkii batrool macdanta kala duwan wasadi waxaynu ku noolnahay meel barwaaqa ah oo baraaraa baynu ku nool nahay waana ka qatannahay waxaa kaloo aynu ku dhacay burbur aada u baaxad weyn oo qoto dheer oo haddii aynu dhulka iyo daaraha dhisno oo ranjino ay adag tahay soddonkan sano dadkii ku barbaaray iyo dhallinyaradii ku kortay in caqligoodii iyo fikirkoodii hab dawladnimo laga dhaadhiciyo iyo in la wada noolaado wax la qabsado iyadu ba waxay u baahan tahay safar dheer kenya oo gumaystuhu dalina ka siiyo gacanta u geliyey oo soddonkan sano go-eeda ku fidsatay ama kuluga fidsatay soomaaliya inteedii kale intii awalba gacanta ku haysay maya damaceeduna wen yahay etoobiya oo dawlad guud oo taarikh leh oo xiriiro hore oo dagaal iyo wax loo yaqaano cadowga koowaad ladhaho la dhegi karo soomaaliya oo gobolla gacanta ku haysa jabuuti oo dawlad yar ah waa tabar yar oo awoodeeda dhaqaale iyo siyaasadeeda way aad u kooban tahay eriteria oo kor u kaceesa oo awoodeeda military iyo teeda siyaasadeed bay kor u kaceeso adduunkii duwalka islaamka oo burburay yeman libiya ciraaq oo dhibaato ka jirto oo holcaya oo afartankii sano lasoo dhaaftayna shidaalkooda iyo khayraadkooda uu cirka isku shareeray ummadda kharidada noocaasa ku nool marka waxaa qaba aniga oo ii muuqata xagga amniga oo amnil qowmi ama amnil qidaa'i iyo sukuuratiga iyo siyaasadaba etoobiya waxaa laga yaabaa waxyaalo ko kooban kalluun baynu u dhoofinaynaa dhulkeenaynu maalgashanaynaa waxyaalo ko kooban laakiin waxaan qaba anigu etoobiya haddii ay biyo xireenkan ay ka gungaarto oo ka miro dhaliso ku guulaysato oo warshado hesho oo maalgashi caalami ah oo adduunku soo eego oo shucuubtan etoobiya ay kor u kacdo dhaqaalaheeda iyo siyaasadeedu iyagoo tabar daran oo fakriga meel hoose kaga jira ayay ciriir badan iyo dhib badan inoo geysteen xagga badida iyo xagga siyaasadaba oo inanka qoto dheer bay leeyihiin marka anigu waxaan qabaa inayna ku samayn karaanin barabixin dhaqaale barabixin siyaasadeed way dhici kartaa tusaale haddaan su-aal isweydiino etoobiya warshadaheeda iyo korontadeedu haddii ay meeshii la rabee gaarto mujtamaca soomaaliyeed oo xaawiga oo reer baadiyaha haraggii ay dhoofi jireen iyo hilibkii iyo kalluunkii haddii etoobiya loo dhoofiyo ay noqoto man laa yamliku quutahu yani laa laa yamliku qaraara oo dhaqaalaheennii iyo hantideenii ee etoobiya ee ku xirnaato askarisa buu dhahay waa la wada qabsan karaa meelaha waa laga eegi karaa laakiin waxaan qabaanu saameyn weyn inayna ku yeelanayso xagga amni qowmi iyo siyaasadaba oo dhibaato ina kasoo gaari kardo haddaynaanu helin dawlad weyn oo awood leh oo quwad leh oo heshiisyada gelikan fulayaan iyo wacyi siyaasadeed oo qaangaar ah haddaynaanu helin waxaan qabaa dadka ay saamaynayso inaynu ka mid noqono raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan toddobaadkii labaad kaga hadlayno biyo-xireenka etoobiya ee la dhammaystirayo laba sano kadib sida uu u saameyn karo xiriirka iyo dhaqaalaha gobolka geeska afrika waxaana ila falaqeynaya martida kale ah axmed maxamuud maxamuud cali iyo maxamed cabdiraxmaan waan isku soo laaban doonaa balse marka waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideena ustaad axmed aa markaan siinaya ustaad maxamed oo kaa horeeyey waxa uu soo sheegay faa-iidada etoobiya ay ka dhexli karto biyo xireenkaas marka aan kasoo tagno etoobiya soomaalida geeska afrika degtaa inaba faa-iido ma ka heli karaan oo ma ugu jirtaa biyo xireenkan etoobiya ay sameyneyso haddii la dhammaystiro
waxaan isleeyahay aniga waa faa'iido waa laga heli karaa sida ugu yaraanba ugu yaraanba kow waxaaba inaga yaraanaya hadda dadkan oo waa arag etoobiyaan badan oo inagu soo yaacaya hadda ha u socdeen ama kuwa shaqo raadis ah ha ahaadeen ama kuwa u socda inay wadamo kale uga gudbaan sida wada gobollada bari oo kale yeman iyo usii socdaan horta arrintaasuna waxay ku salaysan tahay inay ay yihiin kuwa raadinaya shaqo raadis arrintan oo saboolka ah oo etoobiya ay ka mid tahay lagu tilmaamo wadamada aadka u saboolka ah ama shaqa la-aanta ay ka jirto ay dadkuna aada u badan yihiin marka waxaa kala yar fursadihii dhahayay oo iyo dadkii ayaa aada u kala yar marka horta iyaga laftigoodu arrintaasu waxay ku samayn doontaa inay isbedel uu dhaco la filayaa maadaama warshadeyn soo goco soo ay warshadeyntu ay bilaabato waxaa taas soo baxaya annaga ahaanka geeska africa dadka degan ay soomaalidu ay ka kow tahay laga faa'iidi doonaan anigu midaa u arkaa haddii mashaariicda korontada ah waynu ka faa'iidi karnaa inkastoo dee marka siyaasad ahaan ay dadka qayb u arkaan haddii etoobiya xataa ay korontadii la siinayso labada wadanne inta badan ay ka dhexeeyeen haddii gaa soomaaliya iyo etoobiya loolan badan iyo siyaasado badan oo loolan ah iyo siyaasado iyo dagaalo badan ay soo horumareen inkastoo hadda ay ay etoobiya iyo soomaaliya hadda xaaladii isbedel ku dhacay laakiin dad waxay u arki karaan haddiiba korontadeena xataa etoobiya ina siinayso marka inay halkaas ay u noqon karto arrin ay kaga faa'iidayso siyaasad ahaan laakiin markaan ka eegno dhanka positifka ah waxaa ognahay korontada soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu korontada badan ayaa inagu ka mid nahay soomaaliya qiimaha marka loo eego wadamada kale waxaa iskale shirkado bareefad ah ayaa iskale marka qiimuhuna aada ayuu u sarreeyaa marka taas waa isbedel waxaa dhici doona qiimihii inay korontadu yaraato sidoo kale waxaa dhici kara inay tayadii korontada u baahnayn oo kale inay yaraato marka arrintaasuna horta inkastoo arrin had- hadda iyo wax dhow a maaha waxaa ka horeeya arrinta la xiriirta securityga ama waddankeena soomaaliya oo kan in amniga iyo degnaansho xasiloon siyaasi marka la helo ayaa koronto iyo arrimo kale loo raadin karaa marka waxaan dhihi karnaa halkaas waa uga faa'iidaysan karnaa waxaa kale oo uga faa'iidaysan karnaa xoognahay deegaanka dowlad deegaanada ay degaan soomaali soomaalida ay ay yihiin dad soomaali ah iyaga laftigooda arrintaas ee waxay u noqonaysaa kuwa ka faa'iidaysta marka waxaan dhihi karnaa way ima kartaa inay faa'iidana timaado inay khasaarana timaado laakiin markaynu aan labada dhinacba isku eegno waxaan dhihi karnaa muu u noqon karaa inay meel ay eh, sooma- dhankaas uga faa'iidaydo warshadaha soomaalidana waxaa ognahay waa dad inta badan labadii wadanba dee ay ka kala tirsan haddii aan lahayeen eh, de- deegaanana ku leh waxaa sida soomaalida etoobiya degto oo kale ama iyaga laftigooduna ay ka maalgashtaan oo warshadahaas iyo arrintaas jirta laftigooda ay ka faa'iidaystaan oo la arkaa soomaali inay keensato warshado ay ka furato etoobiya ama deegaanadan ama meelahan xuduudka wajahan oo kale marka waa arrin eh, u baahan inaan waktiga fiilno marka waktigana ayaa kole xadidi doona waa isleeyahay laakiin waxaan leenahay mid faa'iido iyo khasaaro waa inoo yeelan karaa labada dhinacba
ustaad maxamed aan markaan ku laabanaya ee, waxaad iftiimisay faa'iidada etoobiya ay ka dhexli karto biyoxireenkan markay dhammaystirto bal haddaad ku darto ee, soomaalida geeska afrika ku nool maxay ka faa'iidi karaan ee, si gaara dhanka dhaqaalaha
nafsan tahay sida asaatidada ay soo sheegeen ustaad maxamuud iyo ustaad axmed waa ayaga soo dhameeyey inta ugu muhiimsan waxaa waaye horta faa'iidada ugu weyn ee, maaragtay beexiraankan etoobiya ayuu maaragtay faa'iido u leeyahay laba qaabdan uu ugu leeyahay qaabka koowaad oo ah in wadankeeda oo lagu tilmaamo maaragtay koronto tahay dadka boqolkiiba soddon keliya inay koronto haystaan in ay maaragtay koronto fiican ay ku siiso midda labaad eh, waxaa waaye in eh, korontadii ay iibiso oo dakli kasoo galo wadamada sida deriska ilaa hadda waxaa la sheegaa dhowr wadan is fardhac ay la qabsaday sida jabuuti kenya rwanda sudan tanzania wadamadaas eh, koronto ka iibiso ka bacdi dakligu kasoo galo Eh, markaas faa'iidada ugu muhiimsan etoobiya ay leedahay anaga markasta soomaali ahaan sida asaatidada ay sheegeen si maaragtay dadban ayaan uga faa'iidaysan karnaa Eh, laakiin soomaalida etoobiya ku nool si toosa ayay uga faa'iidaysan karaan sida dadban aan uga faa'iidaysan karno waxaa waaye haddii dhaqaalaha etoobiya uu wanaagsanaado eh, saameynta xun eh, dhaqaalaha xun ee etoobiya horta way naga yaraanaysaa oo eh, maaragtay dadkeeda fara badan oo maaragtay safarkoodana fara badan dadka hadday gaajisan yihiin mar walba dhibaatooyin ayaa dhacayo laakiin dhaqaalahoodu hadduu wanaagsanaado eh, si maaragtay wanaagsan ay maaragtay saameyn kugu yeelanayaan marka alaabahaagu waa u suuq geyn kartaa suuq ballaaran waaye haddii etoobiya la fiido waa boqol iyo toban milyan dad ka badan waaye marka eh, soomaalidana dadkeeda aada u yar yihiin een, alaabihii ay soo saaraan way u suuq geyn karaan khaasatan ba soomaaliya khayraad fara badan oo aan weli laga faa'iidaysan ayaa jiro Een, waxaa kaloo looga faa'iidaysan karaa in maaragtay een, shaqaalaha fara badan iyo dadka tahriibka soo aadayo oo soomaali soo dhex maraayo ama dadka soomaali usoo qaxaayo ay yaraadaan haddii wadankooda uu barwaaqo uu ka dhaco Een, arrinta oo maalgashiga naftirkeeda waa la sheegay in wadankooda la maalgashto oo soomaalida lacagta haysto sida ba- kenya soomaali fara badana maalgashato Een, laakiin soomaalida inta badan waxay maalgashtaan ganacsiga oo maaragtay tijaarada ah oo alaab lasoo iibinayo lasii iibinayo laakiin warshad hadday imaadaan een, wa- waxay u noqonaysaa haddana een, sector cusub ama qeyb dhaqaalaha ka mid ah oo cusub ay maalgashtaan hadda waxaa jira dhowr soomaali ah een, oo tiradooda ay iska fara badan tahay oo warshadaha hadda maalgashanayo ay ka mid tahay eh, ganacsato soomaali ah gabar soomaali oo ku nool een, uganda oo maaragtay sokorta maalgashatay oo warshada ah marka haddii fursado saas oo kale ay soo baxaan soomaalida eh, dakhliga fiican oo soo helay oo soo shaqaystay sida south africa u baxay dubai u baxay turkiya u baxay ama maraykanka galbeedka jooga ama soomaali gudaheedaba dakhli fiican ka helay waxay aadi karaan een, warshada etoobiya laga fura meeshaasay maalgashan karaan Een, marka een, waxaan dhihi karnaa waxaa faa'iido oo dadban ay noo leedahay laakiin waxaan adkeynayaa istaajka ee iga horeeyey maaragtay arrinta uu sheegay oo ah ee arrimaha dhaqaalaha arrimaha waxyaabahan waxaan ka wada hadli karnaa ee markii aan amni helno markii aan noqono dad isku filan markii aan go-aan qaadan ethoopia de go-aanay qaadan kartaa waxay maaragtay la gorgortamaysaa wadamada caalamka wax laguma qasbi karo waxay rabtay samaynaysaa anagana markaa saas oo kale aan noqono xuduudaheena ay suran yihiin anaga aan maamuli karna dadka soo galaayo dadka amnigana uu sugan yahay markaas ayaan waxaan tallaabo qaadi karnaa dhaqaalahan aan ka faa'iidaysan karnaa marka arrintu waxay iska tahay keliya falanseen oo mustaqbalka waxaa dhici doona aan saadaalinayno laakiin awal waa inaan soo taxnaa aan arkayna amnigeena markaas aan usoo laabanaa dhanka dhaqaalaha iyo dhanka maaragtay isdhexgalka bulshadeed laakiin guud ahaan haddaan soo koobo faa'iido gudban ayay noo leedahay oo mustaqbalka ah oo haddii dhaqaalaha isuudiya wanaagsanaado keliya soomaaliya ma ahaane afrika dhaqaalaheeda dhan kaasatan geeska afrika dhaqaalihiisa dhan wuu wanaagsanaanaya weydiintan ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo waxaa jira walaac ah in qulqulka biyaha webiyada jubba iyo shabeelle beeraleyda iyo xoolo dhaqatada soomaalidu ay inta badan ku tiirsan yihiin in ay yaraan karaan haddii mashruucan ethoobiya ay wado uu dhammaado marka bal walaacaasi inaba wax xiriir ah horta ma ka dhexeeyaa biyaha webiyada jubba iyo shabeelle iyo biyo xireenkan ethoobiya ay sameynayso ustaad maxamuud ayaan markan ku hormarayaa
aada u mahadsan tahay horta anigu intaan hasha gelin ustaadka sidow arrinta dhaqaalaha ay carab ku adkeeyeen wax badan ishaareen aniga hal mugaf baan ka taaganahay oo ra'yigayga etoobiya iyadoo fakri ah oo colaadi ka jirto oo qowmiyadooda aada u fara badan yihiin oo dhaqaale xumo ka jirto colaad horay nasoo dhex madhay oo ay ina ka dhigteen marin ay maraan oo badahan ay ku qulqulayaan ayaynu kantarooli kari weynay innaga waa dunnay xuduudaheenii suu ustaadku sheegay waa furan yihiin maamulaha ka dhisan dhulkeenii ilaaqaadka iyo dawladaha iyo cidda aynu le heshiinayno haddaynaanu dawlad awood leh oo qaran aynaanu helin ani horta aslan waxaan qabaa ama ii muuqata soomaaliya in la waayayo haddii etoobiya dhaqaalaheedu kor u kaco oo oo ay meel fiican gaarto oo siyaasadeedu xasilooni noqoto soomaaliyana ay siaan kusii jirto ama ay dib u noqotoba sida hadda qaabka fekerkeena siyaasadeed hadda suu noqday ku xiran tahay sababtoo ah dadkan beerahan iyo baddan haysta iyo dhulkan quruxda badan oo webiyadu marayaan wax soo saar innaga ma lihin kabahaynu xirana waxaa laynooga keenaa etoobiya iyo waddamo kale caleentaynu shaha ku darsanno oo ku shahayna laynooga keenaa webiyadotan ay xiro kartaa maalgashigeena soomaalidu dhaqaala ay haystaan hadday etoobiya la aadaan oo warshado yar ka furtaan oo korontadeeda ka faa'iidaystaan waddankan cogarka xaggee looga tegaya iyagu inay yimaadaan oo shirkada la yimaadaan oo aynu beri aragno warshado kalluun oo kalluunkani qasaacadaynaya oo ku yaalla baddeeni xisabaynayna marka anigu ma qabo marna si dadban inaan uga faa'iidaysan karno mar kasta waxayna ku yeelan kartaa dhibaato dhaqaale mid amni mid bulsho mid dhuleed ayayna ku yeelan kartaa utoobi dowlad ballaaran weye laakiin cidda heshiiska iyo wada noolaanshaha la go-aami kardhaa waxa weeyaan waa dowlad soomaaliyeed oo xuduudeedii dadkeedii wax soo saarkeedii ugu dhamaystiran yahay dhaqaalaheedii dowlad soomaaliyeed haba yaraato tabarto laakiin alaqal wacyi siyaasadeed oo xoogan oo dhisan oo taabagal ah markii la helo ayaa etoobiya loo babax dhigi karaa dhaqaalaheedii laga laga faalloodo ama la maalgashto oo wax lagu darsado laakiin inagoo inagoo dhulkii beerihii ka qabtan oo badii ka qabtan oo macdadkii ka qabtan oo shidaalkii ka qabtan oo dhulkeenu cogarkaa yahay oo maydigii iyo sooxii dhulkeenii buuxo oo aynu ka qabsan nahay oo nahay baahane ka baahan yacni baraaraha uu dhex joogo hadde shaki kuma jiro webiyadan etoobiya noo ka yimaada inay xiriiraysona shaki kuma jiro waxaa jira walaac ah in qulqulka biyaha webiyada jubba iyo shabeelle beeraleyda iyo xoolo dhaqatada soomaalidu ay inta badan ku tiirsan yihiin in ay yaraan karaan haddii mashruucan ethoobia ay wado uu dhammaado marka bal walaacaasi inaba wax xiriir ah horta ma ka dhexeeyaa biyaha webiyada jubbe iyo shabeelle iyo biyo xireenkan ethoobiya ay sameynayso
waa maasantay saxdiyo su-aashan haddii aan isku dayo waxaa waaye uma malaynayo in xiriir uu ka dhexeeyo buuxinta biyoxireenka nahda badda nahda iyo juba iyo shabeelle sababtoo ah webiyada juba iyo shabeelle waxay kasoo baxaan gobolka soomaalida ay degto etoobiya ariga etoobiya ku yaalo koonfurtiisa ay kasoo baxaan marka dhulalka oo sarsare meeshaas ay kasoo daataan waxa waxaana maaragtay kasoo bilowdaan laba webi oo daba iyo ganale doria la dhaho meel ay ku kulmaan ay kasoo bilowdaan kadibna waxay maaragtay dhinaca oo soomaaliya ay usoo aadaan marka sadamahdana wuxuu ku yaalaa xuduudka etoobiya iyo maaragtay udhexeeya maaragtay sudan oo ah galbeedka etoobiya marka masaafada udhexeysa labada webi aada fudkahay webiga niil wuxuu maaragtay wuxuu ka dhashaa maaragtay dhulalka sarsare ee galbeedka etoobiya ku yaalo buuraha sarsare iyo dhulalkaas sarsare ayuu maaragtay kasoo burqadaa laakiin webiyada maaragtay jubba iyo shabeelle waa bariga etoobiya oo soomaaliga xuduudeeda ay u dhow yihiin taas ay tahay haddana mashaakil oo ka madax banaan ayaa jirto sadanaada masaakilka ka madax banaan oo labadan dhowi haysato marka waxaan u baahannahay mushkilooyinkaasi inaan xalino mushkilo qaarna waxay ku saabsan yihiin waddanka etoobiya oo maaragtay saameyn ku yeelan karo webiyadan socodkooda iyo mushkilooyinka qaar oo maaragtay waddanka soomaaliya gudaheeda in la xaliyo ay tahay mashaariic oo hadda waxaa bilowday isla sanadkii lasoo dhaafay sanadkan bilowgiisa mashaariic oo lagu xalinayo arrintan oo world bank uu maalgeliyey oo maaragtay lagu dhisayo dhinacyada maaragtay webiga iyo fatahaadada ay u yaraadaan marka saameynteeda way ka madax banaan tahay laakiin waxaan u baahannahay inaan xal u helno mushkiladaha marnaba webiga eber uu noqdo marna uu fatahaad sameeyo mararka qaar waxaa la sheegay in gacmo shisheeye ay ku jiraan mararka qaar oo maaragtay webiga uu eber noqdo in si oo xaddaafa loo isticmaalo wadamada dariska sida etoobiya si xaddaafa loogu isticmaalo marka saameyntaasi in maaragtay aan ka shaqeyno ayaa wanaagsan laakiin isku xirkan oo ah in maaragtay labadan webi iyo dadkaasi xiriir uu ka dhexeeyo isku xir saxa maahan way kala madax banaan yihiin kuwaasna waa webiga niil blue nile ayaa lahaa kuwaanna waxaa waaye webiyo ka madax banaan oo bariga dhulaha dhulalka oo sarsaree bariga etoobiya kasoo burqada
ustaad waa mahadsantaha waktiga oo kaaga mahad celinaya shukran haya adaa mudan haya shacdi kheer kurin hay shukran allah shukran waa mahadsan tahay aragtidaada weecaddaha ustaad axmeda markaan aadaya waxaa jira walaac ah in qulqulka biyaha webiyada jubbe iyo shabeelle beeraleyda iyo xoolo dhaqatada soomaalidu ay inta badan ku tiirsan yihiin in ay yaraan karaan haddii mashruucan ethoobiya ay wado uu dhammaado marka bal walaacaasi inaba wax xiriir ah horta ma ka dhexeeyaa biyaha webiyada jubbe iyo shabeelle iyo biyo xireenkan ethoobiya ay sameynayso
haddii arrinta aan aan u eegno horta ilaa hadda wax oo hadda sheegaya ama caddaynaya inuu xiriir uu jiro ama saamiga biyuhu yaraadeen ama kor u kaceen ilaa hadda cid samaysay oo madax banaan hadda daraaso laga sameeyey hadda ani ilaa hadda ma ogi waxaa intaas kusii dheer caalamka waxaa ognahay webiyaasha biyahan waxaa saameeya habba biyaha oo daca iyo sida ay bini aadamku u isticmaalaan isticmaalkooda iyo isbedelada cimilada ka dhacayo dhan waxyaabahaas oo dhan waxay kamid yihiin waxaan dhihi karnaa arrimo saameyn ku leh biyaha yaraantooda iyo isdimkoodu marka xiritaankan biyaha waxay arrin xoogaa qaadanaysa wakti waaye kadibna ayaa la ogaan karaa ilaa intee ayaa xiriirka iyo saameynta ay ku yeelan doonto ayaan dhihi karaa aniga تيجو الشدن دبكيبو بحاين وددو تيجو الشدن تنقشد الترين كان دبنا هيقروغا
waa hagaag guud ahaan inta ayaan kusoo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen axmed maxamuud oo ah bare dhanka saxaafadda mid ka mid ah jaamacadaha muqdishona wax ka dhiga maxamuud cali oo wax ka qora xiriirka geeska afrika iyo maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaalayahan daraaseeya arrimaha gobolka waana qaybtii labaad dabcanna ugu dambeysay ee doodii la xidhiirtay biyo-xireenka ethoobiya ee la dhammaystirayo laba sano kadib sida uu saameyn karo xiriirka iyo dhaqaalaha gobolka geeska afrika way mahadsan yihiin dhammaantoodee intaan dib ugu kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah toddobaadka ina soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan dadegay